waxaa laga qabtay magaalo la yidhaahdo koonfurta ku taalo oo kafiristan maalintii ahayd bishu todoba iyo labaatanka oo maalin talaad ah saacadda markay ahayd shantii subaxnimo aroornimo anoo weysu soo kacay soo kacay adinka waxay ka dhiman tahay salaadii ayaa soo kacay musqushaan galay qolkii ii furanayay markiiba askartaa yimideen qolki markii iga waan furaya ninka qolka waa furaya wax joogamada musqushay ugu soo qaraaceen musqushaan ka furay soo baxay maxaa ihi way sugaare waa musqushaan ku jira soo dhamaysto soo xaaji dhamaysto waa nin imaana iridda musqushay istaageen waa soo dhamaystay waa weysaystay waxay dhaheen niyow adiga miya axmed ha aa iri axmed waa aniga adaa ku baana ku soconnaa inaan ku qaadnaa rabnaa cusbul kuu qaadno lagu celiyo maxaa ka qabtaa haye soo dhawaada ari welcome soo dhawaada iri waxba kama qabo waan raacaya insha allah isuga wax yar salaadaan dukanaa iri dukay dhahayd laba sunaan dukaday salaada faralkaan dukaday salaad subaxaan dukaday halkiiaan dharkii ku labisay halkiiaan boorsooyin ku aruursaday wixii ku aruursaday qof inaan la hadlo moobil iga qaateen labadii telefon moobilada haysta waa iga qaateen qof inaan la hadlo laanin waxaan ahay markaas kris ugu soo galay oo meeshaan xoogaa ka shaqashaqayo ka shaqaysto kaararkii waxaan gadiyo xawlaadii waxaas xoogaa ku haysto ahay qof lama hadli kartay dheheen moobilkan waa dimiyeen nabada dheheen waa gartay baabuuray saareen halkaasaa baabuur laga soo saaray waxaa la geeyey magaalo la yidhaha kristan oo gobolka laga xukumo markaasaan joogo garoonkaa la geeyey beeradaa laga soo saaray waxaa la geeyey oslo qardabuur airport lira aa laga dejiyey subaxdii halkaasaa askar kale nagu sugaysay naga qaadeen asi oo u dhow airportka oslo ayaa la geshay kadib maxaa dhacay marka airportka lagu geeyey ilaahay airportkii markuu lagu sheegay xabsigaa la geeyey xabsigii alaabta laga baaray wixii la babaaray dharka lagaa siibaa buu yidhi war maxaa dhacaya helo laga siiba sharciga qofka soo gala meeshaa saasa loo baaraa la yidhi keliga maahan waa sharci qofka soo galo dhan saasa loo baaraa wixii ala wareysay sagaar ma cabtaa maalintii intaasoo sagaara leedahay war sagaar beela sagaar dhamaca baan idhi sagaara leedahay lagu qodaa sagaar maalintii inta saacadiiba laba xabo sagaara leedahay sagaar dhamaca baan idhi balaadan ku dhacdayga tagaa idhi halkaasaa la geeyey xabsigii waa gartay ee adigu niman badan oo ajnabigaa ku jiray meeshii yar kanadi kemiya ku jira lagu haystay meesha oo qosal soo aaday oo soomaaliya kaasaa ku jiray waxaa idhi second room aan rabaa aniga qof la seexa maaha qolalka laba laba qol waaye oo laba laba sariir waa iska fuulo anigu qof la seexa maaha second room aan rabaa haddaa siin timaadey haduu markaas galo wajenta maya waa lagu siina la yidhi qol gooniyaa la idijiyey alaabteeda ii keen markaasaan seexday intaana qolka tegina la imaaday waxaa la yidhi meeshaan soo fadhiisto warqadaa la yidhi siix wixii lagu qoray in lagu celinaa oo lagu xeena lagu seextay lagu jaraa haddaa wax siixaar aniga shan sano waddankaa ma joogina ari oo qasab ku siixi maani qasab igu qaadaya waa gartay axmed oo bal marka warqadda saxiix lagugu yiri maxay ahayd maxaase ku qornaa warqadda waxaa ku qoran inuu qofkaanu dalbanaysid in lagu cesho marka waa diiday qoraalii maxkamadda soo xukuntay maxkamadda waddanka usarreysa soo xukuntay in lagu cesho anaa raalli haddaad siixdo waxaa ku qorayso anaa raalita adiga adduunka waxaa ka mamnuuca qof hadduu siixo ma la wixi karo mana lala hadli karo laakiin qofka qasabkeeda lagu qaado maahano qaxootiga nima dabada marka haddii warqadda aad diidday inaad saxiixdo sidee ogolaanshee lagaaga helo diyaaradda lagugu soo saaray soomaaliya lagugu soo diray waxaa lagu soo saaray niman caada qaatayaala oo dawlad sheegana eraboolka jooga magarashiga xoogaa yar lacag la siiyaa nimankaasaa lala hadlaa email loo diraa waa soo wadnaa la yidhi soo qaada kuleeyihi maxaad ku ogaatay in eerabodyada oslo iyo muqdisho ay ka wada xiriireen oo ka wada xaajoodeen in dib laguu soo celinaayo waxaan ku ogaaday aniga waxaa la qabtay hadda kahor laba kun iyo afar tobanka bisha september maalintii lixaad bisha lixaad sanadka laba kun afar tobanka eeraboolka xamar u direen email u direen ama xiro hadda xabsigaan kushaa ku jiray waxay u direen gaafow wuxuu soo yidhi haddaad soo celinaysaan waa inuu raalli yahay soo siixay aa keentaan haddoona siixi wadin raalli waa ma keeni karta haddaa keentaan waa celinaysaan gaafow saas markuu yidhi nimankii laba habeen xabsi ku jiri waa la celiyey gurigaad ku laabaa la yidhi tigidaa la jaray saasaan ku laabtay aniga laba kun iyo afar tobanki marka haddana waa markii labaad hadda laakiin informationkaan ka helnay soomaali ka helnay erboorkaan ka helnay inay nimankaa lacag qaadiyeen lacag qaadanaan dadka saas lagu wado lagu hogaaminaa maca dad sharcigaa ku jiro deganaashihii logdigaa ku jiro dadka la qaada wiil waxaa iga horreeyay aniga shan carruura laga qaatay asaga soo musaafuriyey oo hataa iyaga ii sheegeen magarasha soomaali sheegeen muraayid meesha jabseen muraayidda ninkaan kaa horreeya jabshay wuxuu nagu jabshay nimanka iga qabta ilmaha iga maqan shan carruura iga qaateen annaga waa soo musaafuriyen ku weyey muraayidda ma jabshay oo maxau qabu weysay nimanku qabu weysay ma ma ma anaga madaxdaa tiri naga celisay madaxdaa naga taraysa kulii aniga laba kun iyo saddex iyo tobankii aan lagu diiday sanadii laba bilood aan sugaya jawaabta interviewga aan galay qofkii interviewga ila galay ka hor aan jawaabta lagu siiyey anin sanadooda kabacdi waxaa la yidhi muqdisho waa nabad dowladda federaalka waa soomaaliya federaal noqotay kumeelgaar waa ka baxday waa nabad tasaa didma lagu siiyey magarad waa istifaaci kartaa nimankaa qabiil ma laha aniga mana istifaaci karo looyaran qabsaday waa igu soo cesheen maxkamadda laga diray waa qabsaday looyarkaan dana qabsaday maxaga waa lagu soo ceshay waa tasaa lagu diiday aniga waa tahay ugu dambayntii marka hadda rajadaadu maxay tahay aniga alxamdulilah rajo waa dhamaatay mar haddaan xamar joogo ilmaygii toddoba sanaa ka maqnaa dhex joogo